bsm اllahi الرحmn الرaxيim alxamdu لlh rb اlcaalamiin slى اllah وslm عlى nabiyina mxamedi وعlى alihi وصaxbihi aجmaciin ama bacdu qala اlimaamu abu dawuud raximah اllah tacalى baabun fi اlwafaaءi lilmucaahadi waxurmati dimatihi baabun ay hada kani baabun baab weeyaan fi اlwafaaءi oofin lilmucaahadi kan cahdiga la siiyey ballanta la siiyey gaalka ballanta la siiyey in loo oofiyo ballantiisii lilmucaahidina waa loo dabdiya haada in la hoos dhigo gaalka cahdiga ku jiro cahdiga galay isaga in loo oofiyo xukunkaa caddayntiisiibu u baab yahay wa xurmati dimmatihi wa bayaani xurmati dimmatihi cahdigiisa xaaraantinimadiisa caddayntiisiibu u baab yahay yacni cahdigiisa inuu xaaraan ka dhigayo dhiiggiisa ayb qaala alimaamu abu daawuud raximah اllahu tacaala xadaanaa cusmaan bnu abi shayba qaala xadaanaa wakiicun can cuyaynata bni cabdiraxmaan can abiihi can abi bakrata qaal qaala rasuulu llaahi sala اllahu alayh waali wasalam nebigu waxa uu yidhi man qatala qofkii dilo mucaahadan mid cahdi la siiyey ama mucaahidan mid cahdi galay fii hayri kunhihi waqtigiisa ama xaqiiqadiisa wax aan ahayn dhexdeed ku dilo xarama allaahu calayhi اljannata ilaahay jannada waa ka xarimay qofkaas sidaa yeelay fii hayri kunhihi ay xaqiiqatihi waay kunhu shayi xaqiiqatu shay yanii shayga xaqiiqadiisa ayaa waxaa la yidhaha kunhigiisa xaqiiqada cahdigu uu leeyahayna waxaa weeyaan waqtibuu leeyahay waqtigii cahdiga uu lahaa waqti aan ahayn ninkii dilo yani maxaa marka soo gelayana waqtigiisa cahdiga uu leeyahay ninkii dilo baa laga wadaa amaa fii hayri cahdihi qofkii ku dilo waciidkan isaga ma soo gelayan ayb man qatala qofkii dilo mucaahadan mid cahdi la siiyey fii hayri kanhi fii hayri kunhihi waqtigiisii ama xaqiiqadiisii wax aan ahayn dhexdeed ku dilo xarama allaahu calayhi aljannata alla jannada waa ka xarimay qofka sidaa yeelay oo wuxuu soo gelayaa walaa taqtulu nafsa alatii xarama allaahu ilaa bilxaq ayuu soo gelayaa nafsaddaa xaq mooyaane si kale in loo gooyo alla oo u reebay nusuusta gaalada in la laayo ama la dilo sheegaysana kuwayaalkan waxaa weeyaan kuwaasi waa caam axwaashaan marka waa laga soo reebayaa axwaal khaas ah yay noqonaysaa axwaashaas marka khaaska ah ee cahdiga dhexdiisa iyo ammaan qof uu ammaan siiyo magangelyo qof muslima uu ku joogo kale iyo yacnii qof aaxaadulmuslimiin oo muslimiintii ku jiro ayaa hal qofoo iyaga dadkaas ayuu magangelyo siiyey muhimaddii waxbuu marka u siiyey kaasoo kale marka in magantiisii gadaal laga maro laga baabi'iyo lama oggola ayb xadiidkan marka macnihii loo tarjamtay ayuu ka hadlayaa mucaahadka cahdigiisa in loo oofiyo xukunka sharcigaa sidaas weeyaan in cahdigiisa la baabi'iyana waa xaaraan haddii ay dhacdo marka inuu isagu cahdigii ka baxana in markaas yacnii oo naqdulcahdi haddii uu dhacana axkaamtii marka cahdigu markuu buro la isticmaali jiray baa loo isticmaalaya oo intii cahdiga ka baxday markaa waa la weeraraya ayb hadyiga nebigana wuxuu ahaa qoom meel deggan hadday heshiis la galaan oo qaar ay cahdiga ka baxaan kuwii kalena aysan soo sheegin oy u aamusaan kulligood cahdigooda waa buray dhammaantoodna waa nebiga waa la dagaali jiray hadyigiisa sidaasuu ahaa zaadulmacaadka siduu ibnuulqayim ku taxqiijiyey ayb hadday marka qaar ka baxaan qaarka kalena ay soo sheegaan oo yidhaahdaan haddaba annaga kuma jirna nimankaana cahdigii ka baxay ogaada kuwii soo sheegay marka waa la daynayaa iyaga marka waa la dhaafi karaa waa la kala qaaraynayaa marka laakiin hadday qaarna soo sheegaan qaarna aynan ay ballantii buriyaan kuwa kalena ay u aamusaan waa iskaalmeeyeen marka isku hal xugun ay leeyihiin ayb waxyaabaha cahdiga uu ku buraana wixii lagula heshiiyo iyo waxaa aad marka muhiim ugu ah diintoo la duro iyo dagaal ay soo galaan iyo dad muslimiinta la dagaalay ay soo biiriyaan ay soo kaalmeeyaan iyo nebigu ay caayaan iyo waxaasoo dhan waxyaabaha cahdiga ku burayay ka mid taha suuratu tawba iyo suuratu alanfaal baa lagu sheegay haddii ballanta marka inay laga shakiyey xaqiiqana aan loo haynin inay ballantii ka baxeen lama oga laakiin shaki baa laga qabaa inay nimankan ballantii ka bixi rabaan markaas waayo marka si cad loogu sheegaayo oo la dhahaayo annaga idinka ballanteennii waa dhammaatay haddaba ogaada wax ballanoo naga dhexeeyo ma laha saad isyeeli kartaan haddaba isyeela waimaa takhaafanna min qowmin khiyaanatan fambid ilayhim calaa sawaana xaaladaas waayo ayb intaasoo xaaladood buu marka leeyahay baabun ay haadaa kani baabun baab weeyaan fi rusuli ergada lasoo diro ergada xukunkeeda caddayntiisiibuu u baab yahay dadkii marka hadday erge soo dirtaan ergadaa ay soo direen see la yeelayaa ma la dili karaana gaaladii baa waxay soo dirteen wafdi inuu muslimka la hadlay rabaan erge bay soo direen ergadoodaas marka ma la dili karaa maxaa la yeelayaa qaala xadaanaa moxamed bnu camrin الraasiy qaala xadaanaa salamatu yacni bn alfadl can moxamed bni isxaaq qaala waxa uu yidhi kaana musaylamatu musaylama wuxuu ahaa kataba ilaa rasuulilahi sal l slam nebiga inuu u soo qoray warqad qaala waxa uu yidhi waqad xadaanii moxamed bnu isxaaq can shaykhin min ashjaca yuqaalu lahu sacd bnu daariq buu igaga sheegay can salamata bni nucaym ibni mascuud alashjaciy can abiihi nucaym qaala samictu rasuula اllahi sal l slam aan maqlay yaquulu lahumaa labadii ninoo musaylamo uu soo diray isagoo ku dhahaya xiina qara'a kitaaba musaylama markuu akhriyey warqaddii musaylama markii lagu akhriyey korkiisa maa taquulaani antumaa idinku maxaad ka qabtaan ood leedihiin ninkaa qaalaa waxay yidhaahdeen naquulu kamaa qaala sida uu dhahayoo kalean annaguna qabnaa musaylama yanii nebinimadiisaan rumaysannahay qaala nebigu waxau yidhi amaa wallaahi baan ku dhaartay lowlaa anna arusula ergada haddaan laa tuqtalu aan la dili lahayn la darabtu acnaaqakumaa dadka ergada ah oo lasoo dirsado waraaqaha iyo loo soo dhiibo haddii aan la dili aan la dilaynin la darabtu acnaaqakumaa qoortiin aan jari lahay marka halkan waxaa laga fahmayaa xugun yacnii caado awal u jirtay bay ahayd dadka wufuudda ah ama ergada lasoo diro inaan la dilin intay ergadaas yihiin ordaha naga taga un in la yidhaahdo nebigana waa taqriiriyey caadadaas oo wuxuu ka dhigay marka inay iyadu sideediibu usii ayuu u dhaafay marka xugun sharci ah bay noqotay rususha inaan la dilin ayb di dad markaa yanii dil waa mutaysteen nimankan hadda kuwaan hadda dil waa mutaysteen oo yacni waxaa weeyaan gaalnimadooda iyo waxaan ay aaminsan yihiin waa ku mutaysteen laakiin xaaladdan ay rususha yihiin oo ergada ay yihiin yaan la taabanaynin qaala xadaanaa moxamed bnu kaiir qaala akhbaranaa sufyaan can abi isxaaq wahuwa sabiiciyu can xaariata bni mudarib annahu ataa cabdallaahi ayb annahu ataa cabdallaahi buu u yimid ibnu mascuud waaye faqaala wuxuu yidhi maa baynii wa bayna axadi min alcarabi jinnatun xinnatun maa baynii aniga iyo wa bayna axadin axad oo min alcarabi carabta ka mid a xinnatun cuqdad ma ahaanin aniga iyo yacnii dad carabtii ka mida qof carabta ka mida oo hadda aan cuqdo u qabaa ma jirto yidhi wa innii marartu bimasjidin masjid baan soo maray libani xaniifa ay leeyihiin yanii bani xaniifa dadka ayagu najdi bay degganaayeen laakiin masjidkan uu sheegaayo kuufay ku lahaayeen masaajid marka dadkii musaylama rumaysnaa ay marka ku tugtuka jireen oy gelgeli jireen ayaan soo maray buu yidhi oo kuufo ku yaal fa idaa hum waaba iyaga oo yu'minuuna bimusaylama musaylamayba rumaysan yihiinba waana wakhtigii ibnu mascuud kuufo ou baytulmaalka madaxda ka ahaawa fa arsala ilayhim cabdullaahi cabdullaahi waa u cidiray fa jii'a bihim waa loo keenay fastataabahum waa ka towbad dalbay war diintan waxaan ka laabtee soo towbadkeenu yidhi hayra bni nawaaxa maahane ibni nawaaxa maahane ninkaa mooyaane ayb qaala lahu wuxuu ku yidhi samictu rasuula اllahi salى اllahu عalيyh wali wasalam nebigaan maqlay yaquulu isagoo dhahayo lowlaa annaka rasuulun nin yahow adiga ibnu nawaaxo waaye haddaadan ahaan lahayn rasuul la soo dirsaday erga la darabta cunuqaka qoortan kaa goyn lahaa labadii ninbow nin ka mida ahaa fa anta alyowma maanta adigu ibnu nawaaxow lasta birasuulin erge maanta ma tihid adiga adoo erge aan ahayn baan ku helay fa amara markaa wou amray fa amara qaradata bna kacbin buu amray fa daraba cunuqahu qoortiisau jaray fi suuqi suuqa dhexdiisao ku gooyey uma qaala waxau yidhi man araada qofkii raba an yandura ila bni nawaaxa ibnu nawaaxa inuu fiiriyo qatiilan isagoo la dilay bisuuqi lagu dilay falyandur ha fiirsado ayb marka waa murtadnimo iyo waxaa gashay marka iyo iyo mixnad kale iyo wax kale oo u weheliyey taasounan isaga towbaba uga dalbinba kuwii kale towbad keena buu yidhi laakiin kan waa ra'sulkufri buu ahaa ayb marka towba lama su-aalin mana la weydiinin ayb waxaa laga qaadanaya marka xadiidka baabka wixii loo baabaysto rususha inaan la dilin nebigu sidaa uu qariray ninkii marka sidaa ahaa haddii la helo isagoo aan rasuul ahayn dee maanici waa zuulay markaas tilmaantii isaga dilka ka baajinaysaa meesha ka baxday waa la dili karaa marka sida ibnu mascuud ou yeelay baabun ay haadaa kani baabun baab weeyaan fii amaani اlmar'ati naagta magangelyadeeda naag hadday cid magangeliso ma ansaxaysaa oo magangelyadaa ma la tixgelinayaa jumhuuru ahlilcilmina waxay qabaan in la tixgelinayo sida xadiidka uu tusaayo ayb waxyaabahan marka ammaanka ay ku samayn karaanna waa qof iyo wixii lamida oo kale laakiin qof aaxaadu naas ka mida heshiis inuu la soo galo gaalada ee uu yidhaahdo anaa yacnii heshiis idinla galay dagaal laidinkuma qaadi karo waxaas marka tixgelin male cuhuudda imaamka iska leh laakiin waxaan waxaa weeyaan qof qof qof muslima gadaashiis soo galay iyo kaleo magangeliyo siiyey ayb قال xdثna أحمد بن صالح qال xdثna بن وهب qال أخبرنيi عyاaض بن عبداللahi عن مkرمة بن سليمان عن كرyب عن بن عabاaس qاaل xdثتنii أم هانئ بنت أبي طالب waxay ii sheegtay أنهaa أjاaرت رaجuلا nin bay magangelisa min الmuشhriكiina ka mida yowمa الفaتحi maalintii nebigu maka furtay nin dumaashiyaalkeed ka miday magangelisay cali baa wuxuu doonay marka inuu dilo nimankii faatat النabiya salى الlahu عalيh ali waslm nebigay u timid fadakarad dalika arrinkaabay u sheegtay lahu nebigay u sheegtay faqaala waxau yidhi nebiga qad ajarnaa waan magan gelinnay man ajarti ciddaad magan gelisay wa aamannaa waanan ammaan siinay oo waa ammaan gelinnay man aamanti ciddaad adiga ammaan gelisay ayb marka naagta ammaankeeda iyo magangelyadeeda inay ansaxayso oo qofkii marka haween muslimada ay magan geliso gadaasheeda galo faraha looga qaadayaa ma loo dilaya ayb sidaasaa marka nusuustan marka yani gaalada dilkoodana waa laga soo reebaa waqaa'icdan oo dhan waa waqaa'ic khaas ah wax iska hor imaanaya maahan qofku marka hadduu yidhaahdo xadiidkan iyo kii ka horreeyey inta la sheego mid kalena uu yidhaahdo maya ilaahay qur-aankooba wuxuu ku leeyahay waqtuluuhum xaysu taqiftumuuhum iyo waqcuduu lahum kulla marsad iyo ilaahay leeyahay waxaan aad sheegaysa waa maxa hadduu yidhaahdo waxaa la leeyahay war aayaddanna ilaahay baa soo dejiyey nebi moxamedee ku soo degtay nebi moxamedaana kaaga aqoon badnaa meesha aayaddan la dhigaayo asagaa waqtuluuhum xaysu taqiftumuuhumna waa ku camal falay nusuustaanna asagaa laga haayaan ayb marka waqtuluuhum waxay gelee wixii aan kuwaan ahayn dil marka kuwaan ah laakiin wixii kuwan oo kale oo nasku xaaraantinimeeyey waa in faraha laga qaadan ayb qofku hadduu dilana qof xaaraan ku dhacay buu noqonayaa dabcan qof muslima gaal looma dilaayo loo qisaasi maayo laakiin xaaraan buu ku dhacay waana dhici kartaa in loo tacsiiro arrintaa darteed waxaana laga yaabaa in jeyshka noocaas oo kale ah guuldarro iyo rafaad inay ku dambeeyaan ilaa amarkii allay khilaafeeneen ayb qaala xadaanaa cuثmaan bnu abi shayba qaala xadaanaa sufyaan bnu cuyayna can mansuuri can ibraahiima can اlأswad can caaئiشhaةa qaalat in kaanat اlmarأaةu latujiiru calى اlmuؤminiina fayajuuz inhu sha'niya kaanat ilmar'atu haweenaydu waxay ahayd latujiiru inay magangelinayso cala almu'miniina mu'miniinta korkooda inay magangelinayso fayajuusu arrintaana ay soconaysay ay bannaanayd ayb sidaabaa marka jiri jirtay ayb xadiidkan markay sanaadkiisu waa saxiix fayajuusuna waxaa weeyaan an yuqbalu amaanuhaa wa jiwaaruhaa ammaankeeda iyo magangelyadeeda waa la yeeli jiray waa la aqbali jiray naag baa tahay iyo lama dhihi jirin ayb baabun fii sulxi اlcaduwi baabun ay haadaa kani baabun baab weeyaan fii sulxi اlcaduwi cadowga heshiiskiisa caddayntiisiiba u baab yahay yacnii cadowga heshiiska lala galo axkaamta ku jirtaa caddaynteedii ayuu u baab yahay ayb oo cadowgii marka waa in lala heshiin karo iyo waxa lagula heshiin kara iyo waxyaabahaasu ka hadlaya qال الإmام أbو dاود رحimه الله تaعالى xdثna محمد بن عubayd أنa محمد بن hwر xdثهم عن mعmر عن الزهري عن curوة بن الزuبير عن المسور بن مkرمة qاala waxa uu yidhi khرج النبي slى الله عليه وaلiه وsلم nebigaa baxay زmن الxudaybiyaةi waqtigii xudaybiya sanadii لxaad bay ahayd fيi بضca caشhرaةa مئة min أصxaabihi toban iyo dhowr boqolaad buu ku baxay toban iyo dhowr boqol toban iyo dhowr boqol yani kun iyo dhowr nin w sida tobaniyo afar boqol oo kala wa tobaniyo afar boqolaad marka waa kun iyo afar boqol meelahan xataa idaa kaanuu markay ahaayeen bidilxulayfati dulxulayfa meesha la yidhaha markay ahaadeen qallada alhadya nebigu wuxuu soo qoor xiray hadyigii xoolihii uu waday ayuu u soo qoor xiray cumray iyagu markaa rabeen dagaal uma soconin cumray u socdeen wa ashcarahu waa markaa nebigu waa ka dhiigeeyey ishcaarkana waa soo marnay kitaabulxaj baan ku soo marnay neefkan xoogaa dhiig inta laga keeno dhinacyada laga mariyo ishcaar wa axrama bilcumrati cumro ayuu soo xarmaday wasaaqa alxadiida buu soo kaxeeyey qaala wuxuu yidhi wasaara الnabiyu salى اllahu عalayh wali wasalama nebigu wuu soo socday xataa idaa kaana bihaniyati haniyadii markuu soo gaaray allatii yuhbadu calayhim loogaga dego ayb allatii yuhbadu calayhim minhaa oo markaa iyaga loogaga dego dadkaa markaa yani makaagteeda ah barakat bihi raaxilatuhu yani buurta iyaga looga soo daadego reer mako ayb markuu maraayo ayaa barakat bihi waxaa la arumatay oo la fadhiisatay raaxilatuhu gaadiidkiisii hashiisii faqaala naasu dadkii waxay yidhaahdeen xal xal yacnii qum qum oo kale weeyaan ayb khala'at ilqaswaa u hashii qaswaa ahayd waa daashay ayb yacnii cillad la'aan markuu neefka u fadhiisto ayaa khala'a la yidhahda wax cillada la'aanteed markuu iska fadhiisto ayb khala'at ilqaswaa qaswaana hashii nebigaa la dhihi jiray maratayni laba jeer bay dhaheen faqaala الnabiyu salى اllahu عalayh wali wasalam nebigu waxau yidhi maa khala'at wamaa dalika lahaa bikhuluq ma aynan fadhiisanninoo cillad la'aan iskagama aynan fadhiisannin wamaa daalika kaagaasna ma ahayn bikhuluqin lahaa iyada dabci uma ahayn ayb waxaa laga qaataa bay marka culammadu yidhaahdeen xayawaanka laftirkiisa waxaunan ahayn haddii lagu sheego in laga difaaci kara nacam ayb qof bani aadam iska daa'iyo qof muslim ah ayb marka walaakin xabasahaa waxaa celiyey buu yidhi xaabisulfiil allihii maroodiga xabisay oo maka ka celiyeyba iyadana haysto oo celiyey allah marka arrintaa marka waxbuu ka wataa ilaahay subxaanahu watacaala ayb uma qaala wuxuu yidhi nebigu marka waa dareemay mar haddii hashii sidan u fadhiso markii la kiciyana gadaal ay u ordayso horena aynan u dhaqaaqaynin marka xag alle in laga haystou dareemay markaasuu wuxuu yidhi waladii nafsii biyadihi macbuudka nafsadayda gacantiisa ku jirtaan ku dhaaranayaaye laa yas'aluunii i weyddiin maayaan alyowma maanta khudatan tallaabo yacnii khiddo yucadimuuna bihaa xeelad ay ku weynaynayaan xurumaatillaahi ilaahay xurumaadkiisa ilaa acdaytuhum iyaahaa waan siinayaa taasi ayb yacnii wuxuu leeyahay maanta ima weyddiinayaan khuddo ay ku weynaynayaan ilaahay xurumaadkiisa waa maxaa alla xurumaadkiisana beydka waay kacbadii waay yacnii tala maanta intay iila imaadaan ay kacbada ku weynaynayaan ma jirto ilaa waa u yeelayaa halkan marka ibnulqayim wuxuu yidhaahdaa waxaa laga qaadanayaa qofka gaalka ee mushriga iyo qofka bidcoolaha ah mubtadica ah iyo qofka faasiqa ah dhammaantood haddii ay keenaan khiddo ama arrin ay ku weynaynayaan ilaahay xurumaadkiisa hadday la imaadaan waa la ajiibayaa waana la yeelayaa shirkiga iyo bidcada iyo macsidana waa laga diidayaan ayb arrinkaas ay la imaadeenoo tacdiimu xurumaatillaahi waa laga aqbalayaa waana loogu kaalmaynayaa yuu yidhi wixii kalena waa la diidayaa ayb arrintaanna arrin nufuusaha dhib ku ah waayo dadku iskama yeeli karaan arrin ay dadku iska yeeli karaan inaynan ahayn buu sheegay zaadulmacaadku sidaa ku tilmaamay oo qofka baa laga yaabaa marka waxna in loo yeelo waxna laga diido wax marka ma jiro sideedaba la dhahayo yacnii waxaase mutlaqanba yani tacaamul ama yacnii tacaamul ama tacaawun mutlaqan waa xihan yahay dadka mukhaalifiinta agtooda waa ka xihan yahay wax dhahaya ma laha ilaahayna sidaa ma dhihino watacaawanuu cala albiri waataqwa buu yidhi walaa tacaawanuu cala alifmi waalcudwaan tacaawunkii waa naloo calaameeyey wixii xaq ahaa waxaan xaq ahaynna maya qur-aanku saasuu leeyahay mufasiriintuna macnahaasoo kaley sheegeen sunnada nebigana waxaa la arkay dad mushrikiin ah heshiis inuu nebiga kula galay ama uu xilfi kula noqday in ay markaa qofka madluumka ee laga gerdaran yahay in loo hiiliyo qofka laga gerdaran yahay in loo hiiliyo ayuu adeeradiis heshiis kula galay nebiguna markuu wuxuu yidhi wakhtigii madiine isagoo jooga ayaa wuxuu yidhi adduunyada in laygu bedelo maka ma jecli buu yidhi oo arrintaa layga celiyo yacnii waa wax fiican buu nebiga ku tilmaamayaa soo ma aragti xadiidkii nebiga waa kaasaa culimmada islaamka fahamkoodana waa kaasaa ibnuulqayim zaadka sidaasuu mushriga iyo mubtadica iyo faajirka intaasuu sheegay weliba waa magac dhabay zaadulmacaadka sulxulxudaybiya fawaa'idda fiqhigae ku jirto ayuu halkaa marka uu marayo sheegay ayb taasuu marka ka qaatay waxa kale waa laga diidayaa waxaanna marka waxaa weeyaan wixii tacdiimu xurumaatillahi waa la yeelaya ayb marka dad iyagu waxaa jira baabkan huluwi ku sameeyey ifraad iyo tafriid shaydaanka labadiisa baab dadna waxaa weeyaan shirki iyo bidco maba yaqaana midna oo tafriid buu meeshaa ka samaynaya oo qofka haddii uu marka tacaawun la sameeya maca shirkihi wa maca bidcatihi buu ula samaynayaa iyo bidcadiibuu la samaynaya bacdi naasna waxaa weeyaan dadkii ha laga dheeraado hajrigii bay markaa maqleen kutubtii sunnadoo saa ku taallay arkeen bilaa dawaabid bay marka iska ordayaan ayb oo dawaabid ma ogola ibnu taymiya dawaabidda marka hajriga qofka mukhaalifka mubtadica hajrigiisa juska siddeed iyo labaatanaada uga hadlay dawaabidda meesha ha laga akhriyan ikhlaas inay tahay xaaladda haajirka iyo mahjuurka waxaasoo dhan buu sheegay marka haddaan culummada lala soconin wixii un la yidhaha waxaas waa jiraa un hadday iska tahay waa dhibaatan fa jaa'ahu budayl bnu warqaa ya waxbaan ka boodan uma zajarahaa fawaabat uma markaa dabadeed zajarahaa waa eriyey yacni waa canaantay hashii fawahabad waaba boodday facadala canhum waa kala leexday xaggoodii buu kala leexday xataa nazala intuu ka degay biaqsa alxudaybiya xudaybiya meesha ugu shishayso xaramka kashi xaramka qaybteeda uga shishayso ayb oo xilliga iyo xaramka meesha iska galaan ayb xudaybiyadu marka makaan macruufa waa ayb shumaysi hadda ay dhahaan meeshaa xudaybiyad ay ku taallo meelaha marka kontarool saasoo kalea ku yaallo maka marka la soo gelaayo halkaasaa marka xudaybiyada meeshaas yay ahayd iyada iyo marka xaramka wax badan isuma jiraan salaad markay soo gasho rasuulka asxaabtiisa intay soo rartaan ayay xaramka soo geli jireenay ku tukan jireen salaadda wakhtigeeda marka laga baxana meeshooday ku soo noqon jireen bannaa xilliga ayb calaa amadin xataa nazala biaqsa alxudaybiyati intuu ka degay calaa amadin ximan qaliililmaayi biyahoodu yar yihiin amad marka waa xinka meelaha ximanka oo biyaha ku jiraan fa jaa'ahu budaylu bnu warqaa'a alkhusaaciyu baa u yimid uma ataahu yacnii wuxuu u jeedaa curwat bnu mascuud baa u yimid markaa kadib fa jacala wuxuu gudagalay yukallimu اnnabiya sala اllahu calayh ali wasalama inuu nebiga la hadlaayo curwo fakulamaa kallamahu mar walba uu la hadlayana akhada bilixyatihi garkiisa uu qabanayo yani curwat bnu mascuud aaqafi markuu nebiga la hadlaayo garkuu saa uga qabanayo wاlmugiiraةu bnu shucba mugiirana qaa'imun uu taagan yahay cala اnebiyi sal slam nebiga korkiisa marka ninka amiirka in la ilaali karo oo seef ama hub lala kor istaagnaan karo wa macahu sayfu oo wato wa calayhi اlmiqfaru koofi beraadna ay ugu jirto fadaraba yaddahu gacantiisiibuu ku dhuftay binacli sayfi seefta galkeeda seefta dabadeeda ayuu gacanta uga dhuftay garkuu saa uga haayay curwa muqiira marka seeftii galkeedii oo dabada ah ayuu gacanta uga dhuftay marka wa qaala waxauu yidhi akhir yaddaka gacantaada ka dibdhig can lixyatihi nebiga garkiisa fa rafaca curwatu curwa wuxuu kor yeelay ra'sahu madaxiisa fa qaala wuxuu yidhi man haadaa kan waa kuma qaaluu waxay yidhaahdeen almuqiiratu bnu shucba muqiira weeyaan fa qaala ay qudaru war dhagaroow yahow awalastu miyaanan aniga ahayn ascaa inaan soconaayo weli aan fii qadaratika dhagartaadii wixii aad dhagartay baan magteedii weli dhiibaa markaasaad sidaan ileedahay adigana wa kaana almuqiiratu muqiira wuxuu ahaa saxiba qowman fi ljaahiliyati dad buu jaahiliyadii la saaxiibay faqatalahum waa dilay wa akhada amwaalahum maalkoodiina waa soo qaatay uma jaa'a fa aslama waa yimid isagoo markaa uu islaamay faqaala nebiyu sal ll slam nebigu waxau yidhi ama alislaamu islaamka faqad qabilnaa waa aqbalnay wa ama almaalu maal kase fa innahu maalun maalu qadrin dhagar maal lagu soo qaaday laa xaajata lanaa fiihi wax aan ka rabno dan aan ka leennahay ma jira buu yidhi marka maalka fadakara alxadiida marka dadkii uu dilay ayuu magtoodii dhiibaayay curwo marka isku qabiilay ila ahaayeene ayb war ma adaa saas iyeelayu leeyahy marka nin dhagarooyo waxaagii baan weli bixiyahay faqaala الnabiyu salى اllahu عalayh ali wasalam nebigu waxau yidhi uktub qor haadaa ma marka waa la soo gaabiyey dabcan xadiidkoo suhayl baa nebigu u yimid suhayl markuu arkay buu wuxuu yidhi sahula amrukum arrinkiinnii waa fududaaday marka waxaa laga qaadanaya marka tafaa'ulka wanaagsan ayb asmaada iyo yanii laga tafaa'ulo markaasuu yidhi uktub qor haadaa kani maa qaadaa calayhi muxammadun rasuulu اllah kan waa waxa uu kula heshiinayo muxamed rasuulkii ilaahay ah waqasa alkhabara khabarkiibuu sheegay faqaala suhaylun waxauu yidhi wacalaa annahu laa ya'tiika mina rajulun wacalaa allaamu dhiga mase annahu ya ayb falamaa faraga min qadiyati wuxuu yidhi marka sidaabaa marka loo qoray qisadii waa dheerayd marka rasuulkii rasuulullahi tir bay dhaheen bismi illahi raxmaan raxiim ma naqaanay dhaheen annaga bismika allaahuma dhig markaa rasuulkii nebiga waa masaxay rasuulullaahida walow diidaba uu yidhi anu rasuul alla waa ahayr haddaad doontaan idinka iska diida marka heshiiskii baa la dhigay oo la qoray waxaa ku jirtay marka wacalaa annahu laa ya'tiika shanigu markaa inuu noqonayo laa ya'tiika minaa kuu imaan maayo annaga xaggeenna rajulun nin wain kaana haba ahaada ninkaa calaa diinika diintaadaba haba ahaadee ilaa radadtahu ilaynaa waad nagu soo celinaysaa nin annaga xaggeenna hadduu kaaga yimaado diinkaagaba ha haystee waad nagu soo celinaysaa ayb taasaa ku jirta marka abu daa'uud waxaa hadda baabkan uu ugu dhigaya waxay tahay waxyaabaha cadowga lagula heshii karo waxaa ku jiri karo sida daahirka waxyaabo dhib muslimiinta ku noqon karo waa ku jiri karaan waana mowduuca ibnuulqayim marka zaadka uu yidhi fawaa'idda yacnii qisada taasaa ka mida uu yidhi nebigan xag allah laga amraayo cumar markuu sida aadka u adag adag u hadlay waa kii marka uu yidhi ana rasuulullahi ilaahay rasuulkiisaan ahay lastu acsiihi aniga ilaahay rasuulkiisaan ahay mana caasinayo ilaahay yacnii waxaanaan samaynaya ilaahan ku adeeca waa ma ku caasinin ilaahay subxaanahu wa tacaala ayb marka taasaa waxaa laga qaadanayaa inay ahayd waxyi min allaahi in nebiga loo farayba sidaan ayb meeshan marka wacalaa an laa ya'tiyaka minnaadaas marka heshiiskay ku jirtaa culimmadana waxay ka fahmeen heshiisku wuxuu qusaynayay keliya dadkii iyagu markaa reer maka quraysh wixii xaggooda ka yimaado oo muslimiinta u yimaado ee heshiisku macnihiisu ma ahayn qof muslimiin dad muslimiintii ka midee madiino joogay ha noo yimaadoo noo soo dhiib heshiiskuma uunan ahayn ayb ee wixii marka hadda ka hor waxa hadda ma ka joogo hadday soo baxaan qurayshtana ka mida hadday inta soo baxaan yimaadaan inaad soo celinaysa hadaayaanna marka ka hadalna waxa shuruudoo ku xihan marka arrinkaan ayb naagaha siduu sheegi doono horta waa la nasakhay naag lamaba celin karo heshiisna laguma geli karo bacda nebi walaa wakhtigii nebiga labadaba naagaha iyaga suuratulmumtaxinaa reebtay sababka loo reebayna naagta in diinta laga fidneeya halis ah haddii loo celiyo gaalada iyadoo muslimada haddii dib loo celiyo waa laga awood badan yaha diinkii baa laga hadlayna ayb nimanka laakiin iyagu waxaa weeyaan adkaysi iyo gegsi bay leeyihiin ayb nimankaasna marka culimmada salafka waxay yidhaahdeen ibnulmundir sida uu tilmaamay qofkii cashiiro iyo qaraabo leh cashiiradiisa in loo dhiibo waa bannaan tahay waa heshiis hadduu ku galo waa socona ayb qofkii aan cashiiro lahayn oo looga baqaayo diinkiisa in laga fidneeyana maba lagu geli karaba heshiis mana bannaana ayb waxa laga hadlayana jihada uu heshiisku jiro wixii ka yimaado waayo meelo kale wixii ka yimaado ma aha wixii dadka muslimiinta hore ku dhex jirana ma ahan oo heshiisku ma saamaynayoayb bannaynta uu bannaynayana uu siinayana celinta uu celinaayana inuu isagu qabta ma aha ile qof muslima ma bannaana in daarul kufri ku noolaaw ku laabo ma lagu qasbi karo nacam ee waa maxay marka see u celinayaana iyaga waa u bannaynaa marka waa kaas ayuu leeya haddaad wadan kartaan wata haddii ani waxba idinkagama qabanayo hadday marka iyagu wado waayaan oy karti u yeelo waayaan nasiibkood heshiiska isaga waa ka baxay culimmada marka heshiiskan dadkii ka hadlay saasay uga hadleen ayb ayb marka wuxuu yidhi taasaa marka ku jirtay ayb falammaa faraga min qadiyati اlkitaabi kitaabka marka qadiyadiisii markii laga faaruq noqday qaala الnabiyu sal ا l slam liasxaabihi nebiga asxaabtiisa wuxuu ku yidhi quumuu istaaga fanxaruu gowraca uma axliquu xirta yacnii waxaa ku dhacay ixsaar ayb uma jaaءa niswatu naaga ayaa yimaadeen muminaatun mu'minaadu muhaajiraatun soo hijrooday alaaya fanhaahum اllaahu ilaahay waa reebay an yarudduuhunna naagaha inay celiyaan mu'miniintii waa ka reebay wa amarahum wuxuu faray an yaruddu sadaaqa meherkoodii nimankoodii udira siiya laakiin naagaha yaan la celinin waa la imtixaani jiray marka inay ilaahay dartii usoo hijrootay inay muslimnimadeeda dhab tahay hadday haa dhahdo biso ama la celi jirin naagaha uma markaa xugun macquululmacnaa ah waayo dacfigaas ayaa naagaha iyaga loo celinaynin nin meeshuu rabou mari karaa naagtu laakiin waa meel walbaa ma mari karta oo waa arki doonnaa kuwii la celiyey xataa oo nebigu uu dhiibay waa ismeel mariyeen ayb waa ku ismeel mariyeen laakiin naag ma samayn karta waxaasoo kale waxaa la mida marka qof daciifood adigu intaad cadow u qabato gacanta u geliso xabsiyadiisii uu gashto bis waay waa daciif waxu tari kara ma laha afartaas mitir dhexdiisa waxba kama tari kara wa amarahum an yaruddu sadaaqa uma rajaca ila lmadiinati buu u laabtay faja'ahu abuu basiir abuu basiir baa u yimid rajulun min quraysh ujeedaa rajulun min quraysh muxuu u sheegaan abu daawuudna wuxuu tilmaamayaa dadkii heshiiska uu saamaynayo ku jiraa isagan soma garan yacnii wuxuu ujeedaa faarsaluu fii alabihi fa arsaluu quraysh way direen markaa fii alabihi yanii yanii dalabkiisiibay dad usoo direen fadafacahu ila rajulayni labadii nin buu markaa u dhiibay laba nin bay soo direen labadaa nin buu u dhiibay fakharajaa bihi way la tageen xataa idaa balaqa dalxulayfati markay gaareen nasaluu way degeen ya'kuluuna iyagoo cunayaan min tamrin lahum timir ay lahaayeen faqaala abuu basiir liaxadi rajulayni abuu basiir labadii nin nin ka midaba wuxuu ku yidhi wallaahi innii la araa sayfaka anigu waxaan arkaa seeftaada haadaa tan ah yaa fulaanu hebelow jayidan inay aad u wanaagsan tahay fastallahu alaakharu ayb kii kalea marka nacam yaa siibay faqaala waxa uu yidhi ajal kii kale yacnii ninkii markaa watay waay yaa seeftii markaa siibay ou siibtay faqaala wuxuu yidhi ajal hah qad jarabtu bihi waan jarribay yuu yidhi xataa faqaala abuu basiir arinii andur ilayh itus aan arkay oon fiiriye faamkanahu minhu waa u makaniyey oo seeftiiba u dhiibay fadarabahu bihi waa ku dhuftay xataa barada intuu ka dhintay ayb wafara alaakharu kii kalena waa orday xataa ata almadiinata intuu madiine ka yimid labay ahaayeen ninkii kale waa orday marka fadakhala almasjida masjidkiibuu galay yacduu isagoo tallaabsanayo rooraayo faqaala اnabiyu sala اllahu alayh ali wasalam nebigu waxau yidhi laqad ra'aa haadaa kan wuxuu arkay ducran argagax ninkaani argagax buu arkaya waa yaab faqaala waxau yidhi qutila wallaahi baan ku dhaartay saaxibii saaxibkaygii waa la dilay wa innii anuguna lamaqtuulun baanahay mid la dilaayo fajaءa abuu basiirin abuu basiir baa yimid faqaala wuxuu yidhi qad awfa allaahu dimmataka rasuulka ilaahayow cahdigaagii iyo mas-uuliyaddaadii ilaahay waa kuu oofiyey faqad radadtanii ilayhim waad ii celisay uma najaani allaahu minhum ilaahay baa iga fakiyey oo iga koriyey faqaala اnabiyu sala اllahu alayh waali wasalama nebigu marka wuxuu yidhi weylu ummihi hooyadii yacnii ha halaagsantee markaa macnuu kelmad oo habaar hadda loo qasdaaya ma aha waa se kelimatu tacajub camal weylu ummihi miscaru xarbin alla yacnii haadaakani miscaru xarbin weeyaan mid dagaal hurin yaqaano ayb xarbi mid huriyo waaye ninkan yanii nin xarbi bilaabi karo aas-aasi kara waaye ninkaanu yidhi ayb kalaamkan marka tacriid waayo waa sarbeeb nebigu wuxuu u sarbeebayaa war orodoo meel kale inta aadid dagaalay wax aas-aaso si kale isku deber hadda waa soo badbaadi orod iska tag ayb ya haa meel tag yacni baxo waxaa weeyaan marka nimankan ku la dagaal sidaad kale sidaad ula dagaali karto ula dagaal waxaa laga qaadanayaa marka imaamku hadduu heshiis qolo kula galo sidaan oo kale tacriid waa samayn karaa sarbeeb nacam dadka wixii markaa in la celiyo iyo ka baqaayo inuu yidhaahdo war meel kale gala nacam si kale isu dabera ayb low kaana lahu axadun dad haddii axad hadduu u sugnaan lahaa ninkan nin xarbi bilaabi kara waay falamaa samica daalika markuu sidaa maqlay carafa wuxuu gartay isaguna annahu sayarudduhu ilayhim inuu u celin doono ayuu gartay fakharaja waa baxay abuu basiir xataa ataa intuu ka yimid sayf albaxri meeshaa ilaa uu ka tegey badda owrtooda iyo safarkoodaana mari jiray wayanfalitu abujandal abujandalna waa soo fakanayey falaxiqa biabi basiir buu haleelay xata ijtamacat minhum cisaabatun jamaaco intay yanii uga soo kulanto yanii abujandal baa soo biiriyey nin allaale ninkii xagga ka soo ay soo dhibtaba xaggaan ma imaa jirine intaan nimankaanu biiri jiri waxaa laga qaadanayaa marka imaamku dadkan waxa ay sameeyaan mas-uulka ma aha asaga maadaama dhulkiisii aynan joogin dadkan ayb dhulkiisii ma joogaan waxay halleeyaan ma lagula xisaabtamaya isaga laakiin wixii madiine iyo dhulka uu nebiga ka taliya ka dhaco ee heshiiska khuseeyo waa lagula xisaabtami karaa ayb waana midda marka nebigu ugu sarbeebay waxaa kaloo laga qaatay oo bacdi alculamaa meeshaan ay ka qaateen imaam la'aan in la jihaadi karo xisaabadan marka sidooday iskaga jihaadi jireen nimankan ayb biduuni yacni idni imaam walaa shay ayb sidooda unbay u dagaalami jireen marka hadday danta ku kalifto inay dagaalami karaan ayb taasaa marka laga qaadanaya ayb ilaa marka jamaaco ay marka u soo kulanto xadiidkan marka macnihii u tarjamtay weeyaanu cadowgii in lala heshii karo heshiiskaanna marka nebigu muddo toban sano ah inaan la dagaalamin bay heshiis ku galeen culummada shaaficiyada waxay yidhaahdaan toban lagama badi karo haddii toban sano ka badan heshiis la saxiixo waxaa ku jirta tacdiilu fariidati aljihaad taasna ma bannaanay dheheen toban lagama badin karay dheheen alimaam ibnuulqayim isagu wuxuu yidhaahdaa heshiis aan muddaysnayn waa la samayn karaa heshiis aan muddaysnayn oo la yidhaahdo mashiicada lagu xiro oo la yidhaahdo innaga idinka heshiis dagaalka inaan joojinno intii aan doonno marka intii uu doono laba beri ha noqoto toban sana ha noqoto shan ha noqoto hal sana ha noqoto wuu yeeli karaa wuxuuna soo qaatay qisadii khaybar oo uu yidhi nuqirukum fiiha maa shi'naa waa idiin daynaynaa dhulkan intii aan doonno ilaa wakhtiga cumar baa loo daayay kabacdina waa tii laga qaxiyey meesha ayb laakiin marnaba ma jiri kara heshiis daa'im oo dowladuhu ha ku wada noolaadaan la yidhaahdo sidaada heshiisyadan baabaanteeda la qoray laakiin de dadkan gaalada iyaganba yeelayninba nacam heshiiskaas ay dhigeen oo dowladuhu inaynan dowlad dowladku xadgudbin awal man yacnii yanqud ayaka waay walidaalika waxay samaynahayn marka ruum marka dadkii yaqaanay waxay dhaheen quruuntii dhexe nin amiiroo muslimiintii dadkii dagaalada aadka u yaqaanay ka mid ahaabaa wuxuu maqlay nin baa la heshiiyey ruum markaasuu wuxuu yidhi ninkan ruum ma yaqaano ina ruuma idaa lam tuqza hazat nimankaas ruum haddaan lagu duulin iyagaa soo duulo marka in la mashquulinayo duulaan un lagu yahay maahane iyagii marka waxaa weeyaan markaad haddaad iska dhaafto ayagaan ku dhaafaynin dadkii yaqaanay marka saasay tilmaameen waana waaqiciyan waaba saas ayb marka in la yidhaahdo yacni waxaa weeyaan dowladdan heshiis joogtay kula jirtaa tan middaan kale ay gaaladii marka weerarayaan markay middaan u weeraraan awood uma leh middaan inay iskaga dafciso dagaalka marka fardiga yanii waajibka marka yo usoo tallaabaya qolada deriska la-ada haddii qola ay gaala qabsato iyaguna aysan iska celi karin awood u lahayn kuwa ku xigo waa laga rabaa dadkan inay biiriyaan waajibay ku noqonayn ilaa iyo inta laga helayo ciidan muqaawameyn karo gaaladaasna kutubaha fiqiga mas'ale aad ugu cadwa ayb sooma garanin haddii marka la raaco nidaamka gaalada oo fariq tasud ah oo iyagu ay yidhaahdaan annaga intaan heshiisaan la nahay middaan keliyaa dagaal nagala dhexeeya middaanna ay ka awood badan yihiin tanay nag ka dhigaayeen midda kale haddana u imaanayan nag bay ka dhigaayeen ahbalnimadaas marka sharcigu ma qabi karaan wax sharciga in loo nisbeeyo maaha ahbalnimo waa taas maxaa yeelay qof mu'mina yani sidaas heerkaas inuu qabaawada ka gaaro suurtagal ma noqonaysa midda kale nimankan la leeyahay cahdi baa lagula jiraa maba cahdi sida lagula jiri karo yacni ka nadaam ahaan waa adag tahayba maxaa yeelay nin allaale ninkii nebi moxamed caayo ayagaa magan gelinaya yani caayda rasuulka soo cahdiga kuma burana iyaga marka shacabkooda nebiga caynaayo sax waayay leeyihiin waa garab istaagayaan dowlad walbaa waa garab istaageen hadhow marka cahdiga marka aad la wadaagaysaa maxay cahdigu hadduu jiray xataa saasuu ku buraya beryihii ruushku uu ku soo duulay waddamada muslimiinta qaarkood oo iyaga keligoodna aan iska dhici karin waxaa la yidhi yacnii dadka muslimiinta ha baxaan ha u kaalmeeyaan dadkaas meel walbay ka bixi jireen ayb waqtiganna maxaa hadda waqtigan maxaa isbedelay marka ayb xukunkii marka waxaa weeyaan kaas lagu saleeyey iyo xukunkan hadda gaaladu uu maraykanku meel walba ku soo duulayo yani maxay ku kala duwan yihiin ruushka iyo maraykanku waa gaalay waa gaala waxa kuma kala duwana ayb marka dadkaas saasay marka jumuuc u noqdeen ayb qال xadثna mحamed بن العلاء qال xadثna بن إdrيis qال samctu بن إسحاaq عن الزهري عن curwaة بن الزubayr عن المسور بن مkhrmة وmarwاn بن الxkم أnahum اصطلxوu عalى وaضع الxarbi dagaalka joojintiisa yay ku heshiiyeen caشhara siniina toban sano yأmnu fiihina الnaas dadka ay tobankaa sano dhexdooda aamin ku noqonayaan وعalىa أna baynana annaga dhexdeennana caybatan ayaa ahaanayso shandad makfuufatan la xihay shandad xihan yaa dhexdeenna ahaanayso yacnii waxaa weeyaan far lama qaadayo nin walbaa dagaalka waa ka xirnaanayaa ayb ayb marka caybadu waa andad waa shandadda ayb macnuhuna marka waxaa weeyaan baynanaa suduuran saliimatan yacnii laabaheenna xagga dagaalka nadiif ayay isu ahaanayaan oo isdagaali maynaya ayb wcaqaa'ida صaxiixa fi اlmuxaafadati cala alcahdi aladii caqadnaahu baynana man heshiiskan aan gunudnay oo inaan la dagaalamin ah waa u niyad samaanaynaa taasaa laga wada shan dad xihan waأnnahu laa islaala walaa iqlaal waأnnahu shaaniguna wuxuu ahaanayaa laa islaala tuugnimo ma jirto walaa iqlaala khiyaanana ma jirto tuugnimo iyo khayaanana ma jirto ayb waأnnahu laa islaala sariqa ma jirto walaa iqlaala khiyaanana ma jirto qال xadثna cبdاللahi بن محamd النufayliyu qال xadثna cيiسى بن yuنس qال xadثna الأwزaaciyu عan xasana بni caطyة qaala waxa uu yidhi maala makxuulu wabnu abi zakriya makxuul iyo ibn abi zakriya yaa iisheen ilaa khaalid bni macdaan bay u leexdeen wamiltu macahumaa waa la leexday faxadaثna wuxuu noo sheegay can jubayr bni nufayr khaalid bni macdaan baa noo sheegay can jubayr bni nufayr qaala qaala jubayru inطaliq bina nakeen ilaa dii miqbar ninka aan u tagno rajulin min asxaabi nebiy sal l slm min asxaabta nebiga ka mida duu miqbarkan waa ibnu cami najaashiyi najaashiyina adeerkiisu soo marnay hadda kahor faataynaahu waanu u nimid fasa'alahu jubayrun baa wuxuu su'aalay can ilhudnati heshiiskii nebigayga quraysh dhex maray faqaala samictu rasuula اllahi sal l slm yaquul nebigoo dhahayaan maqlay satusaalixuuna aruuma ruum ayaad la heshiin doontaan sulxan aaminan heshiis nabadgashan wa taqzuuna antum idinkuna waad duulaysaan iyo wahum ruum caduwan cadow baad ku duulaysaan min waraa'ikum idinka gadaashiinna ah kitaabulmalaaxim uu ku keeni doonaa alimaam abu daa'uud xadiidkan waa ku noqon doonaa maxalushaahidkiisas hadda waxay tahay muslimiintii iyo gaaladii in heshiis dhex mari karo wataqzuuna antum wahum caduwan min waraa'ikumna waxaa weeyaan niman iyagana cadow u ah idinkana cadow idiin ah yaad ku wada duulaysaan ayb macnuu marka sidaa weeyaan dad marka yacnii idinka iyo iyagaba cadow u ah yaad ku duulaysaan amase macnuhu waxaa weeyaan idinkana goonidiinna u duulaysaan cadow baad ku duulaysaan iyaguna gooni bay u duulayaan cadowgaasay ku duulayaan ayb cadowgaasuna marka cadow iyaguna ay cadowsanayaan buu noqonayaa bacdi riwaayaat laakiin in laysku wada dhex jiray sheegeen xadiidku wuxuu leeyahay markaad ku duushaan ayaa markii aad ka soo laabataan idinkoo ka adkaaday ayaa nin ruum ka mida ayaa saliibkii kor u qaadaya markaasu wuxuu leeyahay intasara saliib saliibkii waa guulaystay markaas baad idinkana nin muslimiintii ka midaba intuu caroodo uu xanaaqo ayuu kii marka uu dilayaa halkaasaa marka dagaalkii ruum iyo muslimiintii uu ka ayaa markaa ahaanaya ayb sidaasaa marka ay yani yidhaahdeen xadiidku saasuu aakhirkiisa yahay ayb ayb bacd الnaas baa marka wax qaldan ku fasira maarka xadiidkan ayb oo waxay yidhaahdaan ruum iyo muslimiintaa wada duulaaya iyay ku duulayaan caduwan min waraa'ikum ciraaq waaya dheheen ayb ciraaq bay ku duulayaan maadaama ay heshiisyadan qaramada midoobey ay jebisay iyada oy kuweyd ku duushay diin waxaas lagu sharxaa ka warran ayb nin baa hadda kahor saas muxaadaro dheer yani ku bixiyey dheh markaasuu wuxuu yidhi intasara saliibna waxay ka dhigan tahay uu yidhi kuweyt markii laga bixiyey ciraaq oo teendadii markaas heshiiska lagu qorayay aa waxay yidhaahdeen gaaladu ay yidhaahdeen waa guulaysanay saliibkii aa guulaysta taas ayb dagaaladan dambe marka socdo wakhtiyadan dambena taas waayo markaa haddaaba dagaalkii malaaximtii waaba jiraan wax noocaasoo kale muqadamaad dheero saasoo kale u sheegeen marka ciraaq cadow uma noqon karto muslimiinta maxaa yeele dad muslimiina dhul muslim waa islaamaana deggan ayb suurtagalna maaha yacnii cadow in lagu sifeeyo ayb baabun ay haadaa kani baabun baab weeyaan filcaduwi cadowga yu'taa ayb loo imaanayo calaa khiratin si kadaa loogu imaanayo isagoon iska jirin wayutashabbahu bihim laysku shabbahaayo iyaga ayb iyaga marka yaa laysku shabbahayaa si loo gaadmo markaas loogu dilo loo helo ayb ayb baabun ay haadaa kani baabun baab weeyaan filcaduwi cadowga yu'taa loo imaanayo calaa khiratin gaadmo loogu imaanayo isagoo aan iska jirin ويتشبه bهم laysku soo شhaبahayo qال xadثna أحمد بن صالح qال xadثna سفyان عن cمر بن ديناr عن jاaبiرi قال qاla رasuuل اللhi صلى اه علي وسلم نبigu waxau yidhi mن لكacب بن الأشرف كacب بن الأشرف yaa leh yaa yعnي ninkaa qabto faإنahu qad آadى اللaهa وrasuuلaه alle rasuul buu dhibay ninkaana marka wxuu aha markii muslimiintu ay guulaysteen beder aad buu uga xanaaqay quraysh buu u tegey waa soo kiciyey aad buu dareenkoodii u kiciyey waa yimid wuxuu bilaabay inuu gabdhaha muslimaadkaa ka gabay uu yacnii ku sifeeyo jirkooda iyo aad u foolxun uu sifeeyo nebiga caayo ayuu bilaabay marka gaal gaalnimadiis wax usii dheer fa qaama moxamed bnu maslama ayaa istaagay faqaala wuxuu yidhi ana yaa rasuulallah aniga rasuulka ilaahayo anaa ninkaa aadaya atuxibu an aqtulahu inaan dila miyaad jeceshahay qaala nacam buu yidhi haa qaala fa'dan lii iidin an aquula shay-an inaan wax dhaho iidin yacnii inaan qowl aan ugu galo oo isagaan ku sirsiro inaan dhaho iidin qaala nacam buu yidhi qul dheh waxaad doonta dheh xeeladaysigaas fa ataahu waa yimid faqaala wuxuu yidhi inna haada arajula kacab buu u yimid marka inna haada arajula markaa nebigoo u jeedaa isagu sida ay kacabku sida u fahmaayena sidaas waaye isagana marka wuxuu ka faa'iidaysanayaa amarkan rasuulka siiyey ilaa nebigu waa u banneeyey nebigaa u oggolaadeen cay maahan midaan oo kale inna haada rajula ninkan qad sa'alana sadaqata sadaqowna su'aalay waqad cannaanaa waana na kallifay mashaqay kallifaad qaala waxa uu yidhi kacab waaydan latamalunnahu wa aydan yacnii inuu idin kallifay sidaas si la eg latamalunnahu waad noogi doontaan oo noogi doontaan dhibkiis waa idinka badan doonaa qaala waxa uu yidhi itabacnaahu waan raacnay fanaxnu nakrahu waxaan nacaynaa an nadacahu inaan ka tagno xataa nandura ilaa ayi shayin ilaa aan ka fiirinna shay kii ahoo yasiiru amruhu arrinkiisa oo ahaanayo hadda waa ka warsugaynaa ilaa arrintiis meelay ku dambayn doonto waqad aradnaa waxaan doonnay an tuslifanaa inaadna amaahiso wasqan oo wasqayni wusqi ama laba wusqi inaadna amaahiso badar ah qaala kacbu xoolihii waa naga dhammaadeene qaala kacbun kacab wuxuu yidhi aya shayin tarhanuunii maxaad ii rahan dhigaysaan marka qaaluu waxay yidhahdeen wamaa turiidu minna maxaad naga rabtaa qaala waxa uu yidhi nisaa'akum naagihiinna dhiga qaaluu waxay yidhahdeen subxaana allah ilaahay baa nasahan anta ajmalu lcarab carab yacnii ka ugu quruxda badan baa tahay isagoo asalkiisu carab waayo hooyadiisaa markaa qoladan marka yahuud ahayd waa yahuudoobay marka narhanuka nisaa'anaa naagaheenna miyaan kuu rahan dhegnaa fayakuunu daalika caaran markaa kaasi ceeb ayuu noqonayaa calaynaa korkayaga qaala waxa uu yidhi fatarhanuunii wlaadakum ilmihiinna ii dhiga qaaluu subxaana allah yusabu waa la caynayaa ibnu axadinaa midkaan wiilkiisa fayuqaalu waxaa la dhahayaa ruhinta waxaa lagu rahan dhigay biwasqin oo wasqayni hal wasqi oo badara iyo laba wasqi baa rahan laguu dhigay waa la caynayaa dhoo ceeb bay ku noqonay qaaluu waxay yidhaahdeen markaa nurhinuka ala'mata waxaanu narhanuka yani waxaan kuu rahan dhigaynaa alla'mata yacnii qalabka dagaalka ayb cambuurbireedka ayaanu kuu dhigaynaa ayb qaaluu nurhinuka taas ma u shaqan yuriiddu wuxuu doonayaa silaaxa hubkii baan ku siinaynaa qaala nacam buu yidhi waa hayi keena hub ayaan kuu dhiibaynaa hubkaasaan rahan kaaga dhigaynaa qaala nacam buu yidhi waa yahay falammaa ataahu markuu u yimid naadaahu waa u dhawaaqay ayb falammaa ataahu moxamed ibnu maslama markuu kacab u yimid ataada faacilkeeda waa moxamed markuu u yimid moxamed ibnu maslama hu kacb ibn اlأshraf naadaahu waa u dhawaaqay fakharaja wuu soo baxay kacab ilayhi ilaa moxamed ibni maslama ayuu u soo baxay wa huwa isaga oo mutaطayibun barfuumaysan yandaxu ra'suhu madaxiisa ou barfuunku ka da'ayo falammaa an jalasa markuu fadhiistay ilayhi isaga intii kaa u fadhiistay waqad kaana jaa'a macahu waxaa la yimid markaa maciisa binafarin jamaaco alaaثatin ow arbacatin saddex ama afar fadakaruu lahu way u sheegeen qaala waxa uu yidhi cindii fulaanatu ayb ayb qaala waxa uu yidhi cindii fulaanatu heblaaya aniga aan qabaayo agteeda ah wa hiya acdaru nisaa'i الnaas dadka naagahooda tan ugu udug badan way qaala waxa uu yidhi marka taadanu lii ma ii idmaysaa fa ashamma aan carafsado barafuunkan madaxaaga ka dhibcaya ma ii idmaysaa aan carafsade qaala nacam buu yidhi haah faadkhala yaddahu gacantiisii buu geliyey fii ra'sihi fashammahu waa uriyey markaa qaala wuxuu yidhi acuudu waan u laabana muu laabtaa qaala nacam haa faadkhala yaddahu fii ra'sihi buu geliyey falamma stamkana minhu markuu makansaday ee uu yacnii si fiican u qabtay qaala waxauu yidhi dadkii la socday duunakum yacnii marka sokadiinna yacnii waxaa weeyaan laasima qabtaa yani fadarabuuhu way garaaceen seeftii bay ku dhufteen xataa qataluuhu intay ka dileen ayb xadiidka marka macnihii loo tarjamtay yuu tilmaamayaa hadalkiina waa kaa nebigu u fasaxay sidaanna marka sidaa sirta sidaa marka ay ku jirto xeeladda iyay markaa u dileen arrintan marka ma la dhihi karaa qadri weeyaan dhagar nebigu uu sameeyey ma la dhihi karo dhagar waayo haddii la dhaho waa cay nebigu dhagar ma samaynin ninkan gaal buu ahaa xarbi ah oo weliba iidihiisa iyo dhibkiisu badan yahay nebi cays iyo gaalnimadiisa ku darsaday marka in nebigu markaa ninkaa in la dilo cahdina nebiga hadda uu kula jiray kacb ibnulashraf ma jirin marka sidaa maaha nin baa waqtigii mucaawiya ayaa wuxuu yidhi inna rasuula allahi sal ly slam qatala kacba ibnulashraf qadran nebiga kacb ibnulashraf dhagaruu ku dile moxamed ibnu maslama oo dadkii dilay ka mid ahbaa marka maqlaayay markaasuu wuxuu yidhi mucaawiya uu ku yidhi ninkan dil buu yidhi dil rasuulkuu caayay ninkan rasuulkii buu dhagar u nisbeeyey mucaawiya marka ijtihaadkiisa sidaa adugu uma muuqanin markaasuu moxamed ibnu maslama wuxuu yidhi ani adiga mucaawiya haddaad tahay saqaf ma wada hoos joogayno ninkan inta uu nool yahay waana iska tegey marka ninkii marka madiinow joogay moxamed ibnu maslama marka waa yeel buu markaas ahaa markii uu maqlo moxamed ibnu maslama soo baxay waa dhuuma jiray uu cabsan jirayninkaa ayb oo moxamed ibnu maslama wuxuu sheegay meel hadduu ku qabtay inuu dilaayo yuu tilmaamay marka caayada rasuulka xataa hadday qaabkaasoo kale ku timaado khatar mar walba ayb qaala marka baabka tarjamadiisa xadiidku waa isleeyihiin abuu raaficna sidaasoo kalea la dilay isagoo hurdaayo saasoo kalea loo dilay ayb labadaa nin marka bukhaarina baab buu u baabaystay baabu fatki اlkaafir saas oo kale gaalka yacni xarbiga markaa isagoo ama hurdaayo la dilo ama in la gaado oo gaadmo lagu dila gaalka ayb taasaa marka u tilmaamay ibnu xajar marka wuxuu yidhi gaalkan hurdaayo waxaa shardi harta inay dacwada gaartay hadda ka hor haddaanay gaarin maaha dacwada hadday hore u gaartay in la dilo waa bannaan tahay gaadmadaa marka lagu dilo haddii marka la yidhaahdo ka waran gaalkan hurdaayo bacdi alculamaa baa waxay dhaheen buu leeyahay ninkan isagoo hurdaayo yani qofkan gaadmada ku dilaayo inuu islaamay iyo in kale sow ma dhici karta in ninkan waa hurdaa ile markaane inuuba islaamay sow ma dhici karta rasuulka hadday noqoto abuu raafic iyo kacab waxyi buu ku ogaanaya isaga laakiin hayruhu waxyi kuma ogaan karo bacdi marka culamaabuu qowl noocaasoo kale ka sheegay ayb laakiin tabwiibka bukhaari iyo abu daawuud say tilmaamayaan arrintan marka inay hadday hadda ka hor dacwada hore u gaartay in gaadmadaa lagu dili karo ama ha jiifo ama ha soo jeedo yuu tilmaamaya qaala xadaanaa moxamed bnu khusaabah qاla xadaثna isxaaqu yacni bna mansuur qaala xadaثna asbaaطn اlhamdaniy can الsudiy can abihi can abi hurayrata can الnabiy sal ا l slam qaal nebigu waxa uu yidhi aliimaanu iimaanka qayada wuxuu dabray oo uu xidhay alfatka gaadmada wax lagu dilo iimaankaa dabrayoo xidhayba ayb laa yaftiku mu'minun mu'min gaadmo wax kuma dilo ayb xadiidkanna marka xadiid saxiixa waay labadan xadiid see loo jamcinaa marka kanna wuxuu leeyahay qof mu'mina gaadmo wax kuma dilo kii horena inay bannaan tahay baa laga fahmayay qisadan sindi fatxulwaduudka iyo sharaxa musnadka labadaba wuxuu ku leeyahay qisada labada qiso tanaa dembaysay buuyb qisatu kacbi bnlashrafna waa qisa mansuukha xadiidkan baa lagu nasakhay waa marka xilligaas wixii ka dembeeyey waa layska dhaafay wax dambeo sidaasoo kale lagu dilayna maba la sheegin ayuu leeyahay marka maslagaaba isagu maray sindi ayb bacd alculamaana waxay yidhaahdaan amiirka ama yacnii imaamka muslimiinta hadduu markaa qofkii gaal ahoo dhib badan oo muslimiinta mixnad ku ah gaalka sidaasoo kale ah haddii uu amar ku bixiyo waa bannaan tahay in sidaasoo kale loo dilo laakiin waxa gaadmada lagu dilaayo waa gaalka mu'min ma aha iyo qof muslima ma aha qof muslima marka ninkii u qaato ama yacnii wax shubha ku jirto wax ku yeelo amase isagu marka waxaa weeyaan aan ahal u ahaynba inuu markaa yacni xukunkeed ka gaaro asaga iyo rabbigiis unbuu la aadan ayb axaadiidta waxa ay baabka u baabaysteenoo dhan waxaa weeyaan gaalka in gaadmo lagu dili karo gaalka ayb marka ninkii gaal gaadmo ku dilo laa xaraja wax dhiba male ayb amaa laakiin qof muslima gaadmo walaa toos midna laguma dili karo ayb bacdi alculamaana waxay ku daraan yacnii caqaa'idkay ku soo daraan oo abubakr aismaaciili kitaabkiisa ictiqaadu ahli الsunnati wاljamaaca caqaa'idu ahli الsunna wuxuu ku darayaa inaysan sidaas yeelin gaadmada iyo waxaa inaynan saa wax ku dilin iyu sheegaan kitaabka ictiqaadka siduu ku sheegay baabun ay hada kani baabun baab weeyaan fi اtakbiiri takbiirsiga calىa kuli sharafin taag korkiisa dhammaantiis korkeed laga takbiirsado fi lmasiiri socodka marka la soconayo socodka lagu jiro haddii meel taaga la koraayo in la takbiirsado qaala marka mowduucan xadiidka hadda aliimaanu qayada alfatka waxaa kelimo waxaa ka qoray axmed shaakir sheekh axmed maxamed shaakir kitaabkiisa maqaalaadka lagu ururiyey ayuu ayuu kaga hadlay ayb aliimaanu qayada alfatka marka kelimo aad u qiimo badanoo meeshaas ku dhigay wax badanna marka waxaa weeyaan qofka uu ka arki karo halkaas marka kitaabka ha u laabto kelimatulxaqana waa ku jirtaa in u malaynaya majmuucu kelimaadka la aruuriyeyna oo maqaalaad sheekh axmed shaakirna waa ku dhex jiraan mowduucaas qال xadaثna الqacnabiyu can maliki can naafici can cabdالlahi bni cumar ana rasuul اllahi sal اه slm nebiga kaana wuxuu ahaa إidaa qafla min غaswin duulaan hadduu ka soo noqdo ow xajin ama xaj ow cumratin ama cumra yukabiru wou kibaaranayay calىa kuli sharafin taag kastaa korkiisa min alardi dhulka ah ثaلaaثa takbiiraatin saddex allahu akbar wayaquulu laa ilaha ila اllah waxdahu laa shariika lah lahu اlmulku walahu اlxamdu wahuwa calى kuli shayin qadiir aayibuuna taa'ibuuna caabiduuna saajiduuna lirabbina xaamiduun sadq allahu wacdahu wanasra cabdahu hazama alaxzaaba waxdah baabun ay hada kani baabun baab weeyaan fi lidni idinka fi lqufuuli laabashada la idma bacda nahyi yanii iska reebidda kadib yacnii qofku marku inuu laaban karo dagaalkii baa lagu jiraa maalan fasax hadduu ka qaato amiirka waa laabanaya magaaladii baan ku laabanaya inay bannaan tahay marka wuxuu leeyahy waa la oggolaaday markii la reebay kadib kaannahu markii hore inay la reebay kadib la nasakhay haddana oo la oggolaaday qaala xadaثana axmed bn moxamed bni haabit almarwasiyu qaala xadaثanii caliy bnu xusayn can abihi can yaziid الnaxwiyi can cikrimata can ibni cabaasin qaal laa yasta'dinuka aladiina yu'minuuna biاllahi waاlyowmi اlآakhir kuwa alla aakhiro rumeeyey fasax ku weyddiisan maayaan inay dagaalka ka haraan nasakhataha waxaa nasakday alatii fi الnuur aayadda suuraةu nuur ku jirto inama almu'minuuna aladiina aamanuu biاllahi warasuulih wإida kaanuu macahu calى amrin jaamicin lam yadhabuu xataa yasta'dinuuh in اladiina ystadinuunaka ulaaئika اladiina yuؤminuuna biاllahi warasuulihi faida اsta'danuuka marka hadday markaa yanii ay kaa idin dalbadaan markaa fa'dan liman شhiئta minhu libacdi شha'nihim fa'dan liman شhiئta minhu aayaddaa dambe nuur ayaa nasakhday buu leeyahay aayaddan yani aayaddan laftirkeeda suuratu towbay ku jirtaa towbana aakhir baa nasala wa nasakh marka saa u imaanayaa nasakh ma jira baabkan ee keliya waxaa lale istiidaankaa kala duwan midna istiidaanku waa ka daacad midna waxaa weeyaan maba rababa dagaalka ama yanii ama yacnii rasuulka raaciddiisa oo dhan buuba waa iska marmarsiyay ka tahay marka labadaa unbaa lagu kala xambaaraya saasaa fiican baabun ay haadaa kani baabun baab weeyaan fii bicati اlbusharaa dadka bishaaray kuwa bishaaraynaya bixinteeda dadka soo bishaaraynayo yani jeyshkii qayb in la sii diro oo layidhaha wardaha dadku bishaareeya guusha ugu bishaareeya taa bixinteeda qaala xadaثanaa abu tawbata arabiic bnu naafic qaala xadaثanaa ciisa can ismaaciil can qaysin can jariirin qaal qaala rasuulu اllahi sal ا slam nebiga waxa uu yidhi alaa turiixunii miyaadan ii raaxaynaynin min dilkhalasa sanamka dulkhalasa layidhaha miyaadan iiga raaxaynaynin raaxaynta waa sideena miyaadan baabi'inaynin waa soo burburinaynin ayb marka asnaamta iyo meelaha ilaahay kayrkii lagu caabudo in la burburiyo sharcigu waxaa weeyaan waa qarrirayaa waana asalkiisaba ayb ibnu اlqayimna zaadulmacaadka waa sheegayaa amaakinu shirki in markaa la baabi'iyo ayb asnaamta ay markuu ka hadlana wuxuu ku soo darayaa qubuuraha ilaahay kayrkii la caabudo iyagana in la burburiyo oo waxa markaa nuduur iyo waxa meeshaa la dhigayna nadar loo keenay ama maalka yaallana in masaalixda muslimiinta iyo jihaadka iyo lagu qarash garayo lagu bixiyo ayb zaadulmacaadku sidaa marka aad uu ku sheegay fa ataahaa waa yimid faxaraqahaa waa gubay uma bacaa rajulan nin ayuu soo diray min axmas qoladaa ah ila اnabiyi sala اllahu alayh ali wasalam nebigu usoo diray yubashiruhu u bishaaraynayo yuknaa lagu kunyeeyo abaa arطaah marka in dad lasii bixiyo sii bishaareeya sanamkii in la soo baabi'iyey ayaa nebiga marka ninkan oo ugu bishaaraynaya marka tarjamaday baabku waa isleeyihiin isnaadkuna waa saxiix baabuna marka nebiguna dabcan waa u qiray arrinta marka inay bannaanta taqriirkay ka imaanaysaa baabun ay haadaa kani baabun baab weeyaan fii icdaa'i albashiir midka bishaaraynaya wax siintiisa ninka bishaaraynaya yacnii in wax la siiyo qaala xadaثana bnu sarx qaala akhbarana bnu wahbin qaala akhbaranii yuunus can ibni shihaab qاaل فأخبرنيi cبدالرحمن بن cبدالله بن كعب بن مالك أن cبدالله بن كعبi qاaل سمعت كعب بن مالك baan mقلay qاaل wuxuu yihi kاana النبي sلى الله عليه ولي وسلم نebigu wuxuu ahaa إida qadima min sفri sفر hadduu ka soo galo badaأa bالmasجidi masjidkuu ku bilaabayey farakca فيihi rakcatayni buu tukanayay ثuma jalasa للناas dadka ayuu u fariisanayey وaqaصa بnu sarx الxadيiثa buu sii raacay qaala waxa uu yidhi wanahaa rasuulu llahi sal slm nebigu wuxuu ka reebay almuslimiina muslimiinta can kalaaminaa hadalkeenna ayuu ka reebay ayuha alaaatu saddexdeennaan xataa idaa aala calaya markuu igu dheeraaday korkayga uu ku dheeraaday aamusitaankii tasawartu waxaan soo booday jidaara xaa'idi abi qataada abuu qataado derbigiisa gidaarkiisa yanii beertiisa derbi ku xeernaa wahuwa bnu cammi weeyaan isaguna fasallamtu calayhi waan salaamay fawallaahi maa radda calaya asalaam ilaahan ku dhaartay salaamta igama celinin uma sallaytu subxa baan tukaday sabaaxa hamsiina leylatan konton habeen subaxeeda markay ahayd calaa dahri beytin min buyuutina guri guryaheenna ka mida korkiisaan ku tukaday fa samictu saarikhan mid qaylinayaan maqlo yaa kacba bna maalik abshir kacbow bishaarayso falammaa ja'anii markuu ii yimid alladii samictu sawtahu kaan codkiisa maqlay yubashirunii isagoo ii bishaaraynayo nasactu lahu hawbii maradaydii baan u siibay fakasawtuhumaa iyaahu waan u marshiyey faindalaqtu waan tegey xataa dakhaltu lmasjida intaan masaajkii ka galay faidaa rasuululahi sal slm jaalisun oo fadhiyo faqaama ilaya dalxatu bnu cubaydillaahi baa ii istaagay yuharwilu isagoo ruclaynayo xataa saafaxanii wahana'anii intuu iga musaafaxeeyey iigana hambaliyeeyey waxaa laga qaadanayaa marka qofka bashiirka ah bishaaraynaya in wax la sii karo maradiisii buu siiyey baabun fii sujuudi shukri sujuudu shukriga buu baab yahay qaala xadaanaa maqhlad bnu khaalid qaala xadaanaa abu caasim can abi bakrata bakaari bni cabdilcaziiz qaala akhbaranii abii cabdulcaziiz can abi bakrata can الnabiy sal ا l slm annahu kaana idaa jaءahu amru suruurin farxad arrinkeed haddii uu u yimaado ow yusaru bihi wax lagu farxo khara saajidan khara waa dhacaya nebiga saajidan isagoo sujuudsan shaakiran isagoo yanii ku sujuudaya ah shaakiran lilahi isagoo alla u shukrinaya subxaanahu wa tacaala marka sujuudu shukriga bannaanaanshadeedaa laga qaatay ayb isnaadka marka bakaaru bnu cabdilcaziiz baa ku jira laakiin shawaahid buu leeyahy qaala xadaanaa axmed bnu saalix qaala xadaanaa bnu abi fudayk qaala xadaanii muusa bnu yacquub can ibni cuثmaan qaala abu daawuud wahuwa yaxya bnu اlxasan bni cuثmaan can ashcaa bni isxaaqa bni sacdin can caamir bni sacdin can abiihi qaal kharajnaa maca rasuuli اlah sal slam nebigaan la baxnay min makatan kala baxnay nuriidu اlmadiina aan rabno falamaa kunnaa markaan ahayn qariiban meel ku dhow min caswaraa nasala waa degay uma rafaca yadayhi labadiisii gacmood buu kor u qaaday fadaca allaha saacatan allow saacad baryey uma khara waa dhacay saajidan isagoo sujuudaya famakata dawiilan wax dheer buu nagaaday uma qaama waa istaagay farafaca yadayhi fadaca allaha saacatan buu ilaahay baryey uma khara saajidan famakata dawiilan uma qaama farafaca yadayhi saacatan uma khara saajidan dakarahu axmedu alaaan qaala wuxuu yidhi innii sa'altu rabbii rabbigay baan su'aalay wa shafactu liummatii ummaddaydaan u ergeeyey fa acdaanii wuxuu i siiyey ulusa ummatii ummaddayda saddex meeloodoo meel fakharartu saajidan baan haddana dhacay shukran lirabbii anoo rabbigay u shukrinayo uma rafactu ra'sii madaxaygan kor yeelay fasa'altu rabbii liummatii rabbigay baan su'aalay ummaddaydaan u su'aalay fa acdaanii ulusa ummatii saddex meeloodoo meel buu i siiyey haddana fakharartu saajidan lirabbii baan ayaan u dhacay shukran uma rafactu ra'sii madaxaygan kor yeelay fasa'altu rabbii liummatii fa acdaanii uluثa alaakhir saddex meelood meeshii dambe ayuu i siiyey fakharartu saajidan lirabbii qaala abu daawuud ashcaf bnu isxaaq asqadahu axmed bnu saalix baaridi xiina xadaanaa bihi faxadaanii bihi canhu muusa bnu sahlin اramliy baabun fi اuruuqi duruuq waxaa weeyaan marka habeen socodka qofka inuu xilli habeena u soo galay ehelkiisii isagoo soo guuraynayo gurigii dalaq uu soo dhahan aadaabtii marka safarka waxaa ka mid a inaan habeenkii la soo gelin oo subaxii ama barqadii qofka u yimaado qaala xadaanaa xafsu bnu cumar wa muslim bnu ibraahim qaala xadaanaa shucba can muxaarib bni dihaar can jaabir bni cabdillaahi qaala kaana rasuulu llahi sal l slam nebigu wuxuu ahaa yakrahu inuu nacayo an yaatiya arajulu ninka inuu yimaado ahlahu ehelkiisa ugu yimaado turuuqan guuro inuu ugu yimaado guurayn qaala xadaanaa cuثmaan bnu abi shayba qaala xadaanaa jariiru can mugiira can الshacbiy can jaabir bni cabdillahi can اnabiy salى اllahu alيyh ali wasalam qaal ina axsana maa dakhala اrajulu kan ugu wanaag badan ninka gelistiisa calaa ahlihi oo u soo galo idaa qadima hadduu ka soo gelayo min safarin safar awalu leyli waaye habeenka awalkiisa hore habeenka awalkiisa waa la ogol yahay xilli dambe oo saq dhexa ah yaan la ogolayn aan la rabin qaala xadaanaa axmed bnu xambal qaala xadaanaa hushaymun qaala ahbaranaa sayaarun can الshacbiyi can jaabir bni cabdillaahi qaal kunaa maca الnabiyi salى اllahu alayh ali wasalam nebiga maciisaan ahayn fii safarin falamaa dahabnaa markaan tagnay aan doonnay linadkhula inaan galno magaaladii qaala waxau yidhi amhiluu suga xataa nadkhula leylan intaan habeen ka galno yani habeenka gelin hore likay tamtashida ashacihatu middii basaasnayd say u shallaysato wa tastaxidda ay u xiirato almugiibatu tii tii yanii laga maqnaabuu ka wadaa tii maqnaydoo yani tii ninkeedu ka maqnayd manaa isaga hadduu ka maqan yahay iyadana waa ka maqan tahay manuusaa weeyaan ayb qaala abu daawuud qaala zuhriyu alطarqu bacda alcishaa qaala abu daawuud wabacda almaqribi laa ba'sa bihi maqribka kadib dhib ma laha marka halkan waxaa laga qaadanaya sababka loo reebay waxay tahay haweentii iyo dadkii oon diyaar ahayn qofka inuu dalaq guriga habeenkii saqdhexa iska soo dhaho haddii marka uu u sheegi karo say noqonay marka nacam wakhtiganoo kale qofka u sheegi karaan haweentii maalan intuu taleefon kula soo hadlo wuxuu dhihi karaa wakhtigaasaan ku soo aadanahay sheekh ibnu cuthaymiin wuxuu yidhi waa bannaantaha markaas in la soo galo habeenka lianna alxukma yaduuru maca alcillati wujuuban wacadaman xukunkan waa la tacliiliyey likay tamtashid aa lyidhi haddii tacliilkii marka uu zuulaayo waa xukunkiina waa isbedelaa marka ayb wabilahi towfiiq sal alla sal ala yaraa dhiman intaan yarta aan ku darno hal xoogaa badan inay hartaan moodahay marka aan iska dhammaystirna intaan maxaa idinkugu xeena baabun fi الsalaati cinda alquduumi min الsafar baabun fi talaqi hay la kulanka dadka soo socdo in jidka looga hor tago safarka ku maqnaa qaala xadaثna bnu sarx axmed bnu camr bni sarx weeyaan qaala xadaثna sufyaan can الzuhriyi huwa bnu cuyayna sufyaanka can saa'ib bni yaziid qaala lama qadima الnabiyu salى اllahu عalayh wali waslm almadiinata markuu nebiga soo galay min ghaswati tabuuk uu ka soo galay talaqaahu الnaasu dadkii baa la kulmay falaqiituhu waan la kulmay maca sibyaani anoo la jiro calaa aniyati اlwadaac aniyatulwadaac bay uga hor tageen nebiga ayb markaas waayaana la yidhi marka dalaca albadru calaynaa iyo ay yidhaahdeen amaa wakhtigii hijrada ma ahayn aniyatulwadaacna xaggaa kamaba xiginba dhanka maka ibnuulqayim iyo ibnu xajar laftirkiisa iyo wax noocaasoo kale ay taxqiijiyeen marka waxaa laga qaatay macnihii loo tarjamay baabun fii maa yustaxabbu waxaa la sunnaynayo min infaadi zaadi min infaadi zaadi sahayda diritaankeeda ah fi اlqaswi duulaanka idaa qafala haddii uu soo laabto qaala xadaثna muسى bn ismaaciil qaala xadaثna xamaadu qaala akhbarana haabit اlbunaaniy can anas bni maliki ana fatan min aslam qaala wuxuu yidhi yaa rasuul اllah inii uriidu اljihaada jihaad baan rabaa walaysa lii maalun maalna ma haysto atajahazu bihi aan ku diyaargaroobo qaala waxau yidhi idhab ilaa fulaanin ilansaariyi u tag fainahu qad tajahaza waa diyaargaroobay famarida waa xanuunsaday faqul lahu waxaa ku tidhaahdaa ina rasuula اllahi sal ly slam nebiga yuqri'uka salaama salaam buu kuu soo akhrinayaa waqul lahu waxaa ku tidhaahdaa idfac ilaya ii dhiib maa tajahasta bihi waxaad ku diyaargarowday faataahu waa u yimid faqaala lahu daalika sidii buu ku yidhi faqaala limra'atihi naagtiisiibu wuxuu ku yidhi yaa fulaana heblaayay idfacii lahu u dhiib maa jahhastiinii waxaad ii diyaarisay bihi anigaad igu diyaarisay walaa taxbisii minhu shay-an waxna ha ka xabisin oo ha ka ceshanin fawallaahi laa taxbisiina minhu shay-an shay kama celinaysid fayubaaraka laki fiihi oo markaa laguu barakeeyo waxaad ka reebato laguu barakayn maayo wada sii macnaha marka tarjamada waxaa weeyaan sahayda iyo zaadka in loo qofkii aan baxaynin qof baxaaya inuu u celiyo uu siiyo macnihii loo tarjamtayna meesha marka waa ku jirtaa baabun ay haadaa kani baabun baab weeyaan fi salaati salaad cinda alquduumi soo gelidda agteeda la tukada min asafari laga soo galo qaala xadaثna moxamed bnu اlmutawakil alcasqalaaniyi wاlxasan bnu caliyin qaala xadaثna cabdالrazaaq qaala akhbaranii bnu jurayj qaala akhbaranii bnu shihaab qaala akhbaranii cabdالraxmaan bni cabdاllahi bni kacb bni malik can abiihi cabdاllahi bni kacbin wacamihi cubaydاllahi bni kacbin can abihima kacb bni malikin ana nebiya sal ا l slam kaana wuxuu ahaa laa yaqdamu min safarin inuunan ka soo gelaynin ilaa nahaaran maalin ma ahane qaala alxasan fi duxaa barqadii buu soo gelaayey faidaa qadima min safarin safar hadduu ka soo galo ata almasjida buu imaanayey fa rakaca fiihi rakcatayni laba ragca ayuu ku tukanayay uma jalasa fiihi masaajidkuu fariisanayay macnihii marka loo tarjamay weeyaan marka in salaad marka lasoo gala la tukado qaala xadaثna moxamed bnu mansuur aلطuusiyu qaala xadaثna yacquub qaala xadaثna abi can ibni isxaaq qaala xadaanii naaficu can ibni cumar ana rasuula اllahi salى اllahu عalيh wali wasalama xiina aqbala min xajatihi markuu ka soo qaabilay dakhala almadiinata buu galay fa anaaqa calaa baabi masjidihi buu hasha ku tu'iyey u fadhiistay uma dakhalahu waa galay farakaca fiihi rakcatayni buu ku tukaday uma insarafa ilaa beytihi gurigiisii buu aaday qaala naaficun fakaana ibnu cumar kadalika yasnac ibnu cumar sidaa buu yeeli jiray xadiidkanna waa xasan baabun ay haadaa kani baabun baab weeyaan fii kiraa'i almaqaasimi qaybta kiradeeda ayb kiraa' ilmaqaasim waxaa la yidhahdaa qofka markuu wax qaybinaayo dadku laba nooc waayo ninku haddooda xisaabta iyo kale yaqaano dadkii uu dhaxal u qaybiyo ama wax kale u qaybiyo ujirana markaa uu u sheegto ujradii waa leeyahay ujratul yacni qaasim maaha hadda in laga hadlaayo ayb ujratulqaasim maaha in laga hadlaayo hadda halkan ayb waxaa laga hadlayaa waxaa weeyaan odayaalka iyo kaabaqabiilada oo kale curafada dadka ay leeyihiin qabiilka markay xoogaa wax u qaybiyaan iyo wax markay siiyaan wixii loogu talagalay inay qaybiyaan inay qayb kala haraan ayb oo ay ka dhigtaan ayaga sidii shaqo camal inay u tahay macnahaas marka macnaha la nacayo la diidayo ayb qaala xadaanaa jacfar bnu musaafirin الtinisiy qaala xadaanaa bnu abi fudayk qaala ahbaranaa الzamciyu can الزubayr bni cثmaan bni cabdillahi bni suraqata ana mxamed bni cabdiلraxmaan bni hawban ahbarahu ana abaa saciidin اlkhudriyi ahbarahu ana rasuula اllahi sal slm qaal إiyaakum waxaad iska ilaalisaan ad ka digtoonaataan wاlqusaamata qaybta yani waxqaybinta ood wax ku qaadataan marka qaala faqulnaa wama lqusaamatu maxay tahay qaala ashayu shay yakuunu bayna annaasi dadka dhexdooda ah fayuntaqasu minhu la nuqsaamiyo marka wax laga nuqsaamiyo wax dadka ay lahaayeenoo loo qaybinayo oo qayb lagala haro taas iska ilaaliya badanaana dadka odayaalkaas sameeyakaaba qabiilada iyo curafada saasay leeyihiin shuraaxu waxay reebanayaan mar walba diyooyinka iyo wax ka reebtaan iyo waxaan barnaamijkooda dhanaa noocaas u badan ayb marka ee laga hadli maayo yacnii ninka wax qaybinaya ee wax qaybshay ujro iyo hadday kula soo heshiiyaan dadka ninka xisaabta yaqaano dadka waxu kala qaybiya waa ujradiisu ansaxayso taamaha wax laga hadlaya ayb qaala xadaana alqacnabiyu qaala xadaanaa cabdulcaziiz yacni bna muxamed wahuwa daraawardiyu can shariikin yacni bna abi namir can caطaa'i bni yasaar can الnabiyi salى اllahu alayh ali wasalam naxwahu qaal alrajulu yakunu cala اlfi'aami min الnaas alrajulu ninka yakuunu ahaanayo cala alfi'aami jamaaco koox fara yacni badan oo min annaasi dadka ka mida mas-uulka ka ah faya'hudu qaadanaya min xadi haadaa kan dheeftiisa wa xadi haadaa iyo kan dheeftiisa waa midda hadda aan sheegayno curafadii w dadou madax u yahay ninkan dheeftiisa wax ka qaadana kan qayb buu ka soo qaadanayaa waa idiin qaybiyey uu leeyahay anusoo idinma qaybinin soo idinma keeninuu dhahaya ayb xadiidkan marka irsaaliya waxbaa ku jira ayb baabun fi tijaarati fi اlghaswi tijaarada ayuu u baab yahay fi اlghaswi duulaanka dhexdiisa in lagu dhex ganacsado qaala xadaana rabiic bnu naafic qaala xadaana mucaawiyatu yacni bna salaam can zaydin yacni bna salaam annahu samica aba salaam yaquulu xadaanii cubaydullaahi bnu salmaan ana rajula min asxaabi الnabiy sal ا l slam xadaahu qaala waxa uu yidhi lamaa fataxnaa khaybar khaybar markaan furannay akhrajuu hanaa'imahum bay soo bixiyeen min almataaci waasabyi oo dadkii la qafaalay ah iyo oo ilmihii iyo naagihii iyo alaabihii fa jacala annaasu dadkii waxay gudagaleen yatabaayacuuna hanaa'imahum hanaa'imtoodii inay iibsanayaan fa ja'a rajulu nin baa yimid faqaala wuxuu yidhi yaa rasuul allah rasuulka ilaahayow laqad rabixtu ribxan ribx baan ribxay maa rabixa alyowma midlahu axadun maanta uusan ribxin qof isagoo kale min ahli haada alwaadiyi waadigan dadkiisa ah qaala wuxuu yidhi wayxaka war naxariistaadae wamaa rabixta maxaad ribixday qaala maa siltu kama aanan zuulin abiicu inaan iibsanayo abiicu inaan iibinayo wa abtaacu aan iibsanayo xataa rabixtu intaan ka ribxay alaaamiati uuqiyatin saddex boqoloo uuqiyadood faqaala rasuulu llahi sal l slam ana unabi'uka anaa kuu sheegaya bikhayri rajulin rabixa ninkan ugu khayr badanoo ribxay anaa kuu sheegaya qaala maa huwa yaa rasuula allah oo waa maxay kaasi qaala rakcatayni bacda asalaa laba ragco salaadda kadib la tukado ninka la yimaado waayo ninka ribxay saddex boqol luuqiyadood laga dhimanaya maxay sheegi baabun haadaa kani baabun baab weeyaan xamlu silaaxi hubka qaadidiisa ilaa ardi alcaduwi loo qaado hubkii in la qaado oo ardulcaduwi loo qaado ma bannaan tahay ayuu baab kaga dhigtay qaala xadaanaa musadadun qaala xadaanaa ciisa bnu yuunus qaala ahbaranii abi can abi isxaaq can diljawshan rajulin min adibaab weeyaane qaala ataytu nabiya sal l slam nebigaan u imid bacda an faraqa min ahli badrin markii uu bader dadkii lagu qafaalay ka faaruq noqday bibni farasin baan ula imid faras yar yani bibni farasin baan ula imid faras yanii waxaan ula imid marka darmaankiisii faras marka cunug yaroo faras baan ula imid yuqaalu lahaa alqarxaa la yidhaahdo faras yaroo qarxaa la yidhaha baan ula imid faqultu waxaan idhi yaa muxamedu muxamedow innii aniga qad ji'tuka waan kuu imid bibni alqarxaa baan kuula imid litattakhidahu inaad yeelato adiga ood iska qaadato majaanan gaal bown ahaa markaa ninkaa mushrik buu ahaa qaala wuxuu yidhi laa xaajata lii fiihi waxdana kama rabo wain shi'ta haddii aad doontana an uqayidaka an uqayidaka inaan kaaga baddasho bihi isaga almukhtaarata kuwa la soo xulay oo min duruuci badrin bader cambuurbiraadyadii aan ka qaabsannay oon ka qaadannay kuwa xulka ah inaan kugu beddelo haddaad rabto facaltu waa yeelayaa cambuurbiraadkaan ku siinayaa faraskan baad isiinaysaa laakiin an waxba majaankaaga ma qaadanayo xoogaa marka ninkaa abaal ku yeelashadiisuu diidaya qultu waxaan idhi buu yidhi marka maa kuntu uqayiduhu اlyowma maanta mid ku bedelanaya ma ihi biuratin biquratin yacnii bifarasin faras weyn xataa kan kuma bedelayo yidhi aniga qaala nebigu wuxuu yidhi falaa xaajata lii fiihi waxdana marka kamelihi qaado xadiidkan marka isnaadkiisu waa daciif inqiaac baa ku jira bayna abi isxaaq iyo diljawshan marka xadiidkan dacfigaa baa ku jira wuxuuna u keensaday abu daawuud meeshaan marka u keenay cambuurbiraadku qalab dagaal maadaama uu yahay ardulcaduwi in lala aadi karo la gey karo laakiin wax maslaxada iyo wax u khuduucaya xadiidkuna waa daciifo ma ansixin geynta dhulkaa la geeya waxaasna waxaa laga yaabaa in gaalada gacantooda u galo muslin ay ku laayaan baabunay haadaa kani baabun baab weeyaan filiqaamati deganaansho biardi shirki la deganaado shirkiga dhulkiisa la deganaado iyo u baab yahay caddaynteeda qaala xadaanaa moxamed bnu daawuuda bni sufyaan qaala xadaanaa yaxya bnu xasaan qaala akhbaranaa sulaymaan bnu muusa abu daawuud ayb qaala xadaanaa jacfar bnu sacd bni samurata bni jundub huwa majhuulun qaala xadaanii qubayb bnu sulaymaan huwa majhuulun ayضa can abiihi sulaymaana bni samura asamuriy wa huwa maqbuulun ayb can samurata bni jundub ama bacdu qaala qaala rasuulu llahi sal ا ly slam nebigu waxauu yidhi buu yidhi man jaamaca almushrika mushriga qofkii yacni la joogo ama yacnii la isu ururiyo wa sakana macahu oo markaa yacnii maciisa la dego fa innahu midluhu isagoo kale wa ayb xadiidkan marka sanadkiisa musalsal biducafaa ayb horena waa u soo marnay sanadkan oo laba ninoo majhuula iyo nin daciifa iyo waxaa ku jiro nin maqbuul ah ayb xadiidka marka saxiixa ah ee baabkaanna deliil u noqon karo waxaa weeyaan kii aan soo marnay dadkii iyagoo ardulxarbi deggan la weeraray oo markaa la dilay la laayey birta ay ku dhacday oo nebigu uu nisfu diya ka bixiyey markii la yidhi nebiga nebi allow maxaad nisfudiye uga bixinaya muslimiin ay ahaayeen oo markaa nebigu uu yidhi laa tataraa'a naaraahumaa ana barii'un min kulli muslimin aqaama bayna adhuri اlmushrikiin kaasaa marka baabkan munaasab u ah kan laakiin xadiidkan isaga daciif weeyaan iyo aayadaha qur'aanka ee ku soo arooray baa deliil u ah aakhiru kitaabi اljihaad wsala اllah wslm calaa nabiyina muxamed wcalaa aalihi wasaxbihi ajmaciin